noocma way kala yar duwanaayeen kuwii hore iyo kani marka afgembiyadu afartaas hore kasoo dhacayba way guuleysteen oo systemkii jiray waa la bedelay oo dee xitaa mar waaba tii dhacaysay in la khaarajiyey ninkii talada hayay ee ra-iisul wasaare ahaa muhiimada ugu weyn ee dhibta ugu weyna waxay ka taagneed mar walba systemkan waxaan la yidhaahdo jamhuuriyaddii labaad ee turkiga oo kasoo bilaabmaysay markii cusmaaniyiintu ay burbureen ay dhalatay jamhuuriyadda turkiga waxa la yidhaahdo ee mustafa kamal atatogo aasaasay waxaa aasaasmay system calmania oo adag oo ciidanka ku dhisan systemka adkaa ee calmaaniga ah ciidanka ku dhisnaa iyo mar walba waxa ishayay ciddii rayd ahayd oo weliba u badan dadka fikirkan islaamiga ah la dhacsanayd marka mar walba waxay ilaalinaysa marka cidday u aragtay inay danteeda ka horimaysay ayar doonaysa iska eg talada waan gartay marka tan ugu dambaysa oo kale haddaan u nimaadno maxaa keenay haddii inqilaabada hore ay saa u guulaysanayeen in inqilaabkan ugu dambeeyey uu fashilmo anigu waxaan is leeyahay laba arrimood baa ugu weyn waxa keenay mid weeyaan waxa weeyaan inqilaabadaa hore wejigii ay lahaayeen iyo kani way kala duwanaayeen oo waxa ay ku kala duwanaayeen tusaale ahaan kuwa hore waxa ay ku koobnaayeen hay-adda militariga ah oo ilaalinaysay madda ah ay ku dhisnayd ee ilaashinaysay weligeed ciddana meesha ka dhaqaajinaysay laakiin kankaa wuxuu kaga yara duwanaa kuwa hore waxaa ku dhex jiray cid kaloon hay-addii ahayn militariga oo tusaale ahaan ninkan fatxullah guuleen ee loo tirinayo inuu saameyn weyn ku lahaa oo kale dee sida qudhiisu wuxuu ahaa islaami suufisan ah marka nooc ma ciidanku umay dhamayn oo may ahayn hay-addii calmaaniga ahayd oo soo duushay oo ilaashanaysa waxay ahayd hay-addii calmaaniga ahayd iyo cid kale oo isku dhex jira ka mid waa kaa oo ciidanku uu qaybsanaa qodobka labaad waxa weyaan dadka tarkiya intii uu nidaamkan cusub ee madaxweyne erdogan joogay waxay sameeyeen horumar badan ilbaxnimo badan marka dariskooda waxaa ka dhacayana way dareensay inay syria ay kamid tahay ee masar iyo afgambigii ka dhacay kamid tahay marka dadka cabsi ah haddii uu militarigii soo noqdo waxaan wanaagsane hesheen tobankii sana u dambeeyey baa idinka kala lumi ayaa haysay waxaa soo raacaysa markaa shacbiyadda xaddhaafka ee madaxweynuhu ahaa xilligan uu kusoo beegmay afgambiguba ahaa xilli madaxweynuhu uu shacbiya fiican leeyahay laakiin kamaalow fadxulla guulan oo kale wadaadka soo hadal qaaday isagu gebi ahaanba wuu beeniyey inuu wax luga ama xidhiidha la lahaa isku daygaa inqilaabee fashilmay ama cidda waday arrinta maxaa caddayn loo hayaa de ismaaciil walaal waad waad saxan tahay qofka horta ilaa ay maxkamadi xukunto ay ku caddayso lama odhan karo dembiga uu ku jiraa oo inaguma xukumi karno laakiin haddana ilaa hadda waxaa jira waxyaaba laydhaa dee qaraa-in oo qofka waxa ku xeeran la eegayo ilaa hadda siday wax u socdaan way iska caddahay in uu ku lug lahaa gulenistka qoladaas la yidhaahdaa tusaale ahaan imika baarlamanka ingiriiska oo kale bir dhaxaas bir dhaweyd warbixin bay soo saareen guddi ay arrintan usoo saareen guddigaas baarlamanka ingiriisku waxay caddeeyeen guddiga arrimaha dibadda ahaayeen ayaa guddi u saaray waxay caddeeyeen inay xiriir qoladaas la lahayn baarlamanka turkiya turkiya isaga laftiisu uu sheegay iyaguna guddiga u saareen haddana qof bani aadam inaguma xukumi karna ilaa ay maxkamadda cadayso bal haddaad si kooban noo xasuusi adigu maxaa kuu kalifay bal buug inaad ka qortid inqilaabkaas fashilmay waxa ugu weyn ee aan ka xusi karaa kolley waxyaabaha igu dheliyey waxaa kamid ah marka koowaad dalkan turkigu inqilaabka ka horba wuxuu kamid ahaa meelaha anugu aan si gaara u xiiseeyay wararkooda iyo xogtooda sababta ugu weyn ay tahay nidaamka ka hirgalay gobolku ku dhex yaalo dowladaha ku xeeran xaaladda ka jirta xidhiidhada uu caalamka la leeyahay iyo ta ugu muhiimsan oo ah sist nidaamkan islaamiga ah ee qunyar socodka ah ee uu ku dhaqmayo iyo sida uu isu waafajiyey nidaamkan dunidu ku socoto ee sii casriyoobaya bimacnaa haddaan si kale u dhigo waxaan odhan karaa qaabka uu dunidii u fahamsiiyey in aan dhaqankeenan iyo islaamkeenan iyo nidaamkiisan reer barinimo aanu diidanayn dha aanu diideynin nidaamkan iyo horumarkan iyo dowladnimadan ka jirta dunida xiisaha hore aan u qabay oo soo socday ayaa waxaa ku soo biiray dhacdadan adigu buugganaad qortay maxaa soomaalida faa'iida ugu jirta inay ogaadaan ama akhriyaan inqilaab fashilmo dal kale ka dhacay waa su-aal aada muhiima waxyaabaha aan isleeyahay way soomaalida ugu jirtaa anigu waxaan isle markii aan qisadan daraaseeyey dhageystay arkay akhriyey waxaan arkay inay duruus amba casharo badan inoogu jiraan soomaali ahaan guud ahaanba tusaale ahaan waxaynu casharkada ka baran karnaa bisaylka siyaasigae shacabkan lahaayeen tusaale ahaan awoodda uu shacabku leeyahay maadaama oo aynan dad soomaali ahaan u bislayn inaynu dadku maamulkooda la xisaabtamaan ay soo arkaan daciif inay ogaadaan awoodda uu shacabku leeyahay kalsoonida ay shacabku ayaa ah awoodda hogaamiyaha tusaalehaan ninka hogaamiya inaan awood lahayn haddaanay shacabku siinin awood waxaa iyadana laga baran karaa tusaale ahaan dimuqraadiyadda iyo nidaamka marka dowladnimada la dhiso ee ay institutionku dhismo faa'iidada ay u leedahay dowladnimada